laga hadlay wax ka mid ahay sidii loo joojin lahaa dhuxusha oo runtii aafo dhulkan aada u baabi'isay ahayd oo maaragtay degaankii fara kulul oo xaalifa ku haysay marka insha allah shirkaa wax lagu soo maaragtay gebagabeeye oo lagu go-aansado in dhuxusha la joojiyo oo aan dhuxul dambe laga shigin soolka oo ah deegaanka ay maaragtay hadda magaaladan aan joogaa ku taalo iyo magaalooyin kale oo iyaguna ku hareereysan oo dhinacyada kale kaga yaalyaala marka runtii waxaa lagu go-aansaday inaan maaragtay wax dhuxul ah oo dambe la shidin oo maalinta ay bishan lixaad kow tahay in dhuxuli meeshii laga arko ay kotrabaan tahay oo ay mamnuuc tahay baa lagu go-aansaday
waa tahay markaasi sidoo kale waxaa kasoo baxay dhirjaridda see lagu joojinayaa ma u dhaqangeli kartaa in dhuxusha iyo weliba dhirta jaristeeda la joojiyo oo ciidan intaa leegama heli kartaan oo xakameeya arrimaha
ha runtii aad baa loo heli karaa waxa weeye dadkii ayaa maaragtay fahmay deegaanadan ku noolaa muddo dheer baa maaragtay hawshani soo socotay isku isku dayo badan ayaa maaragtay la sameeyey oo dhowr jeer oo hore maaragtay lakin haddee waxa maaragtay runtii aan ka rajaynaynaa inay maaragtay si weyn uga qayb qaataan waxa weeyaan waa dadkii degaanka ahaa oo ama miyiga ha joogeen ama magaalooyinka ha joogeene dhibaatadii aada u fahmay waxaan kale oo maaragtay runtii iyagana rabnaa in wax laga qabto gaadiidka dhuxusha qaada oo ama degaankan ha laga lahaado ama degaano kale ha laga lahaado in iyagana wax laga qabto oo maalintaa wixii ka dambeeya gaadiidkii lagu arko ee dhuxul sida ama doonaya iyaga laftooda inay de maaragtay ciqaab la kulmi doonaan baa maaragtay go-aamada lasoo saaray ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah wixii dhuxula ee la arko oo ama ha shidnaato ama hala sido ee iyaguna inay waras noqon doonto oo maaragtay la gubi doono dadka iyaguna maaragtay taakulada siiya ama biyo ha ahaadeen ama saad ha ahaadeen in iyaga laftooda ay ciqaab iyaguna la kulmi doonaan oo maaragtay marka insha allahu tacaala wax la sameeyey guddiyo badan oo maaragtay hawshaas u xil saaran sidoo kalena kolley waxaa jiraya iyaguna ciidan shaqadaas qaban doona marka aada waxaan u rajaynaynaa inay maaragtay hawshaasi si fiican ay u fuli doonto ilaahayna waa ka baryaynaa inuu maaragtay sida ugu wanaagsan uu noo waafajiyo
waa tahay waxaa jira halkaasi madax dhaqameedkeenaha oo noocyo kala duwan sida cuqaal iyo garaadaba aad ku jirteen yaa idinku weheliyey madax dhaqameed ahaan sida maamul oo kale ma jirtaa cidaad ku tiirsaneedeen oo kale oo arrimahan taakuladan ka siinaysa maya maya ma jiraan cid kale oo maaragtay runtii dee degaanadan aanu maaragtay arrintani qusayso ka baxsan oo wax taakulaha noo geystay haba yaraatee ma jiraan go-aankan waa mid maaragtay dadka degaanka ka dhashay insha allahu tacaalana waxaanu filaynaa inuu maaragtay hirgeli doono
deegaanka orbogeys marka laga tago deegaanada kale ee arrimahan ama heshiiskan laga dhaqan gelinayo yaa ka mid ah
waxaa ka mid a damalaxagare sidifuliye arbaa booda cadde kulaal sarmaanyo lasacudin ilaa xudun maaragtay ereyadaas oo dhan oo ama wado ha noqoto gaadiidka qaadaa soo maraan ama dhul sooleh ha ku dhowaadeen oo wax laga shido intaas oo dhami maaragtay waxaweeye waa waa runtii waxaweeye waa isla itifaaqeen badankooduna shirka waa kasoo qeyb galeen marka deegaanka intaa la eegay saa u baahsan wey
deegaankaas aad sheegtay qaarkood waxay ka tirsan yihiin gobolka sanaag bari qaarna gobolka sool ayay ka tirsan yihiin degmooyinka sida xudur sarmaayo iyo degmooyinkaasi waaweyn maamuladoodii ama guddoomiyayaashoodii iyaga ogeysiina ma kulahaaya shirka ama ma ka warqabaan
ha ha waa kulahaayeen runtii waxaweeye qaybinada waxay ka tirsan tahay dhulka aanu hadda kuu sheegnay koonfurtaas sanaag qaybina waxay ka tirsan tahay waqooyiga sool marka dadkuna kolley un waa dad un maaragtay isku isku beel ah marka ma jirto cid maamul ka tirsan oo runtii nagala qayb gashay ma jirto laakiin dadka deegaanku waa u dhamaa arrintan
laakiin maamul la-aan sidee dhaqanka ku dhaqan geli karaa arrintaani maadaama ay u baahan tahay ciidan bilays ah oo arrimahan ilaaliyaha islamarkaasina ka hortaga hadhow qofkii lagu soo qabto arrimahani meel lagu ciqaabo oo lagu xereeyo u baahan yahay oo lagu xidho dadka ama madax dhaqameedkiinu intaas oo dhan see u kafeen kartaan
wa waa rajayneynaa waxaas dhan waa waa ka fikiray dhammaan dhulkaas maaragtay wacyigelin waa ku samaynay intooda badan waa mada waa wada maray intii aan go-aanku soo bixin ka hor go-aanka kadibna maaragtay dee waa loo gudbiyo dadkii dhulkaas maaragtay ka kala yimi waa kula wada laabteen marka waxaan un rajayneynaa insha allahu tacaala dhulkan sidaad arkaysa sidaad og tahay awalba maamul xoog kuma lahayn oo awood maamuloo ka jirtaa weligeedba ma jirin hase yeeshee hadeer waxaan anagu un rajaynaynaa inaan waxaanu ku filanahay ay ay hawshan tahay waa tahay xaaladda nabadgelyo ee deegaankaasi hadda waa sidee hadda ka hore waxaa kasoo dhacdhacay shaqaqooyin kala duduwan oo halkaasi beelo walaalaah ku dhex maray arrimahaasi sidee loo soo dhameeyey see hadda halkay marayaan
waxa weeye kolley waa dadku dee waska dadkaas aan maaragtay maamul kala hagaynin oo dhibaatooyinka had iyo jeer deegaanku ama dhul ama daaq ha noqoto ama duxul ha noqoto ama waxyaaba badan bay shaqaaqooyinku marba dee si uga dhacaan ama qaab ha noqoto oo aafo kale oo isagu laftiisu dunida ku jirta marka hadda kolley wax taagani ma jiraan wax dee la dhameeyey iyo wax loo balansan yahayna labaduba waa jiraan marka hadda uu dhib taagani ma jirto waxaa hadda nabadgelyadu waa waa iska caadi deegaanada la darisaha gobolkaasi oo kala darisaha dhinaca galbeedka oo ay ka arrimiyaan somalilan waxaa ku dhawaan ka jiray sanaaduuqda iyo kaarbedelista doorashooyinkooda ah ayna saameyn inta leeg idinku yeesheen arrimahaasi oo xiisada dhaliya
annaga wax saameyna runtii naguma yeelan hadda intaa aan ku sheegayo badanaa ma jiraan wax la keenay ama wax ka taagan marka waa waa ka nabad gashannahay wax halka kaga soo horeeya oo hadda usoo aadaana ma jiraan
dhinaca kale muddooyinkii hore abaara ayaa ka jiri jiray deegaankaasi hadiyo jeerna laga soo qaylin jiray warbahintu ka hadli jirtay hadda roobabku say u saameeyeen deegaanadaasi ma roob ma wada roobsan yihinay
ha dhulka soomaalidu hadeer waxa weya dadku dhulka waa isku wada cimilo dhulka roobka hadda aada buu runtii ugu fiican yahay adigu maaragtay runtii barwaaqo la qabaa oo maaragtay xagga dayraka ma jirto waxaan kale oo rabaa maaragtay runtii inaan ku kaabo arrintan joojinta dhuxusha ah dhuxushaan dhul badan baa la geeyaa oo maaragtay loo loo iibgeeyaa ama ilaa boosaaso ilaa iyo gaalkacyo garoowe qardho laascaanood burco waa la geeyaa ceergaab dhulkaas oo dhan runtii waxaan rabnaa inaan janiskan kaga faa'iidaysano oo aan dadkaas ku wargelino had iyo jeer dhuxusha ka shaqaysa ama gaadiid ha ahaadeen kuwa leh ama kuwa kale ee iyaguna dee usoo ganacsi taga in ay ogaadaan in dhuxushaas go-aan laga qaatay oo dhuxul maanta loo soo aadi karayaa hal dhulkan ama deegaanadan aanay jirinin cidda gawaarida lehina aanay gaadiidkooda iska soo lugoynin cidda kale ee dhaqaalaha leh ee lacagta leh ee ganacsadahayna aanay kusoo lugo-in oo aanay dee biime wuxooda iska soo gelin arrintaasna ay dee iyaga laftooda xaq loogu leeyahay haddii haatan muddo dheer dhulkan la gubayay dadkii haatan dhulka deganaana ay fahmeen dhibaatadan maanta inay markaa iyaga laftooda dee xaq iyo waajib ku tahay inay ka qayb qaataan dee ilaalinta deegaanka intaas baan rabnaa iyagana inaan ku wargelino dhammaan dadka goboladaas ku nool ee maaragtay ku hawlan iibsiga ganacsiga dhuxusha waad madsantay marka laga reebo dhalinyarada dhuxusha ku hawlan ee gubta iyagu ciqaabta aad u mutaysanayaan iyo sidoo kale in laga gubayo dhuxushooda gaadiidka wada ee markaasi gaariga lagu qabto isagoo dhuxul sida dhuxusha marka laga rabo gaarigu muxuu mutaysanaya
gaarigu kolley de ciqaab buu mutaysanayaa muddadana waa u sheegnay qaar badan oo waktigan meesha soo maray oo hadda aanu digniinihii la siiyana waa jiraan inta kalena waxaan rabnaa inay digniinahaas iyo fariimahaas gaadhaan ciqaabta aana kolley waxa weeye guddi baa jirta hawshaas ku hawlan oo maaragtay wixii dee ku munaasiba hadba unbaa maaragtay loo eegayaa marka kolley un waxa weeyaan inay ciqaabi jirto baan dee hadda kuu sheegi karaa ciqaabtaasi xajmigeeda runtii guddi uxil saaran hawshaas oo la yidhaahdo guddiga joojinta dhuxusha baa maaragtay runtii noo dhisan oo hawlahaas qaabisan dhalinyarada inta badan dadka dhuxusha guba waa dad dhalinyarada dhalinyaradaasi waxa ay sheegeen in deegaankaasi abaaro ay ka dhaceen hadda ka hor intii roobka wixii ka horreeyay islamarkaasna ay xoolihii ka madheen islamarkaana aysan jirin shaqo kale oo ay gacanta ku qabtaan sidaasi darteed ay shaqo la-aan u geysay dhuxusha arrimahaasi hadday meesha ku jiraan maxaad ka dhahden iyaga masoo qadanse
waa run arrintaas dee waxyaabo ka jiraa waa jiri karaa laakiin horta sideedaba wax weeye dadkan hadda dhuxusha shidaa boqolkii toban maaha dadka ama wax ama nafci ka helaa intooda badani waxa ay ku shidaan waxa weeye geed qaad la yidhaahdo bay maaragtay ku cun ku cunaan marka wixii insha allahu tacaala dee iskaga soo baxa oo maaragtay na yeela oo iyagu maaragtay awaamiirta qaatana dee sidii wax loola dooni karo ayaa wax loola doonayaa oo maaragtay meeshii wax lagala qaban karoba waxa weeye waa lala dadaalayaa wixii haatan diida oo iyagu dhaga adeegaan iyagu dee runtii waxaan waxay noqonayaan inay kuwaas ciqaabun iyagu mutaystaane aanay maaragtay hal kale cidila raadin
ugu dambeyntii adoo jaaniskan ka faa'iidaysanaya maxaad u jeedinaysaa inta ku dhegaysanaysaa ganacsatada soomaaliyeed iyo sidoo kale dadka daneeya arrimaha deegaanka
waxaan runtii dadkaas ugu baaqaynaa inay hawshaas oo runtii hawl dee adag ah oo dhibaato weyn oo maaragtay xagga deegaanka ah oo maaragtay muddona hadda soo jiitamaysay dhibaatooyin badanna ee dalka ku haysay oo xaaluf iyo hadii roob yaraan iyo wax badan ay maaragtay oo dhibaatooyina ay maaragtay ay sabab u ahayd waxaan leenahay maanta haddii dadkii deegaankan ku noolaa uu fahmay arrimahaas waxaan u baahannahay in il gaara lagu soo eego oo dadka ganacsatada ah dadka sharaa'iga ah ee maaragtay haddii bayd mahayoy soomaaliyeed ee de maaragtay dhulka ka shaqaysa maamulada kulloon laga wada qayb qaato sidii loo joojin lahaa oo dhuxul joojintaas ay nooga saacidi lahaayeen oo maaragtay noogala qayb qaadan lahaayeen hadday tahay dadka dee maaragtay ama kusoo socda ama xagga gaadiidka ama maaragtay dadka runtii dee barnaamijka ku hawlan sidii ay noogala qayb qaadan lahaayeen inay maaragtay noogala qayb qaataan ayaan ugu baaqaynaa